tana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan idin ahaantiina baba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka
bidigay bidixi maka maarantaa
war kale subax wanaagsan qodobada barnaamijka faaqidaada wararka saaka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo shalay taga magaalada baydhabo ayaa ka codsaday shacabka soomaaliyeed in ay la shaqeeyaan dowladda soomaaliya si looga adkaado kooxda xagjirka ee al-shabaab islamarkaana ay isgacan qabtaan shacabka soomaaliya si abaaraha looga baxo barnaamijka ayaad ku maqli doontaan madaxweynaha oo arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlaya saaka waxaa magaalada dhuusamareebna lagu tukanayaa salaad roobdoon ah oo taas oo alla looga baryay in uu roob keeno wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in dadka soomaaliyeed ay ka codsa in ay dadka soomaaliyeed ay ka codsanayaan in ay akhriyaan dastuurka kumeel gaarka dalka kadib ay si si ay markaasi usoo gudbiyaan eeqaladaadka ku jira dastuurka si dib loogu soxo xoogayaha gaashaandhigga ee dalka maraykanka ayaa waxa uu tagay dalka jabuuti oo ku yaala saldhig militari oo ugu weyn ee afrika ee maraykanka laga leeyahay waxaana uu la kulmay madaxweynaha dalkaasi ismaaciil cumar galle qodobadaasi kuwo kale oo ay ka mid yihiin ciyaarihii xalay la ciyaaray iyo weliba kuwa caalamka ugu waaweyn ee hadalhaynta saake ayaad barnaamijka saaka aad ku maqli doontaan mar kale kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada waxaan ku daafurnaynaa mid ka mid ah kaalimaha suugaanta ee waddaniga waa su-aal daaweyneee dalkiya iskale waxaa kaalinta sugaan xiisaha badan ku luqeynayay kooxda horseed waxaana uu daafur u ahaa barnaamijka faaqidaada wararka meel kastoo aad joogtaan subax wanaagsan
waawliyo mayra watana weeyo meel bay ka hagaag sida horaaca barnaamijka aad ku maqasheen qodobka ugu horreeya ee barnaamijka ayaan markaan sii gudgalayna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo shalay tagay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa ka codsaday shacabka soomaaliyeed in ay la shaqeeyaan dowladda soomaaliya si looga adkaado kooxaha xagjirka ee al-shabaab islamarkaana ay iska gacan isgacan qabtaan shacabka soomaaliyeed si looga baxo abaaraha dalka ka jira madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo arrimahan iyo arrimo kale ka hadla wuxuu yidhi waxaan rabaa waxaan rabaa inaan ii sheego sababtaan halkan u imid maanta laba arrimood yaa ugu weyn kow inaan abaar idinla qaybsado oo abaartan ilaahay keenay ee aad la dhibaatooteen oo cuduradeeda wadata in ilaahay naga dul qaado annagana guddiga gurmudka runtii intii karaankooda ahaa way sameeyeen laba wasiir ay la socda saddex wasiir wasiirka ay la socda halla ahaada laba wasiir muddo bil gudaheeda ay laba jeer kusoo noqdeen taas waxay caddaynaysaa inaan idinla xanuunsannahay oo aan doonayno runtii abaarahan soo noqnoqonaya inaan xal helno xalkeeduna waa amniga wey waa amniga iyo in laga shaqeeyo sababtay usoo noqon- usoo noqonayso oo laga hortago waa waa dhab weye roobka allah keena laakiin waxaa la samayn karaa waxaa la yidhahda preventive waa laga hortegi karaa oo waxaa la samayn karaa waaro biyaha lagu kaydiyo waxaa la samayn karaa zeerooyin la helo waxaa la samayn karaa meelo cuntada raashinka lagu lagu kaydiyo oo waktigaan oo kale ee waxaa la- waxaa la samayn karaa meel daawooyinka lagu kaydiyo waxaa la samayn karaa ee, ee, ee, maxaan ku rahdaa kaabiyaashii caafimaadka iyo meelihii caafimaadka in la hormariyo si haddii dhibkan u yimaado awalba dee abaaro waa dul jireen ay na- ay u- ay u noqoto wax sahlan oo looga gudbo waxaase ugu muhiimsan oo loo baahan yahay amniga amniga haddii aan la sugin oo qoladan inkaarta qaba oo naloo soo diray inay soomaaliya horumarka u diidaya aanan iska kaashan oo aan laga hor imaanin oo aan lala dagaalin xaqiiqdu waxay tahay dhibkan waa soo noqonaya maxaa yeelay caalamkii wax kusiin lahaa oo gacanta kusiin lahaa iyo dowladdii xoogsan lahayd oo dadkeeda kaalmeen lahayd waa cuyaansan tahay maxaa yeelay meel isu maraayo ma laha iyaguna waxay u taagan yihiin nolosha inay noo diidaan horumarka inay noo diidaan taasna runtii waxaa looga hortegi karaa idinkoo sidaad awalba yeeli jirteen dowladdiina taageera oo garab istaaga oo gacan siiya annaga waxaa naga go-an runtii kow waxaan iclaaminay in dalku uu dagaal ku jiro inaan dadka hurdada ka kicino aan u sheegno yaan la jiifan dowladda gacan ha la siiyo sidii eh, qoladan horarka ah oo nabadiidka looga hortegi lahaa annagoo siinay muddo laba bilooda inay loogu yimaadaan waa wiilashay lii wey kuwa la khalday oo la marin habaabiyey inay loo yimaadaan si aan waxbarasho hadday tahay hadday shaqo tahay hadday tahay dhaqan celin aan u siino ummaddoodana aysan dhibaataynin oo aysan isku qarxin caalamka caalamkuna aysan laga didin taasna waa midaan ku baaqnay laakiin waxaa muhiim ah in qof walba oo soomaali ah nabadgelyadan aan loo dayn ammaanka aan loo dayn dowladda keligeeda qof walba waa inuu ku dhiirrado inuu inuu qaato mas-uuliyadda dalkan in lagu soo dabaalo ammaan iyo amni waxayna ka go-an tahay annaga guud ahaan annagu waxaan idin tilmaamaynaa sida ugu sahlan oo ah inaan ciidamo fiican qorno tababar siino raashinkoodii iyo noloshooda meel saarno caafimaadkoodii iyo kii dhinta aan ka warqabno agabkii iyo qalabka u baahan yihiin aan u dhammaystirno discibliinna aan siino taasna ay tahay shaqadooda inay u dhintaan dalkooda laakiin keligood wax ma qaban karaan waa inaan caanaha iyo biyaha iyo nolosha iyo waxba ka dabwadno waa inay dareemaan inaad garab garab u tihiin oo aad taageero u haysaan waa inay dareemaan markaas waxaa imaanaysa inay niyadooda kor u kacdo qolada nabadiidka ahna xaqiiqi waxay tahay ma joogsan karaan maxaa yeele haddii shacabka ka hor yimaado waxay noo sheegayaan shacabka meelahay ku jiraan annagoo weliba leh walaalayaalow noo imaada khasab maaha inaan layno ama islayno inayna dilaan maaha annaguna aan dilno inaan nahno noo imaada walaalayaalow dowladdii aad rabteen waa joogtaa ka soo qayb gala haddii dowladda aad awal ka qabteen fikrad xun annagu dad islaalan nahay dad musulmaannaha waa ku waa ku dhalan islaamnimada labo dowladdan waxay keenaysaa ee amni ee waxaa noorada dowladda waxay keenaysaa ammaanada inay dadku hayso dowladdan waxay la dagaalantaa musuq maasuqa dowladdan waxay keenaysaa cadaalad dowladdan dadka masaakiinta ahay wax u qabanaysaa oo gacan siinaysaa oo taakuleynaysaa waxay nagula dagaalayaan marka waxay nagula dagaalayaan waxaa soo haraysa keliya inay quwado shisheeye u shaqeeyaan marka kuwooda fiican ama kuwooda la khalday inay la yimaadaan kuwa yar marka oo quwado shisheeye u shaqeeya hadday khasbiyan waa isdifaacaynaa anagu weerar keliya ma ahayna waa isdifaacaynaa waxaan difaacayn waxaan difaacanaynaa diinteenni waxaan difaacanaynaa dalkeenna waxaan difaacanaynaa dadkeenaan difaacanaynaa waana waajibaad qof walboo soomaali ah u saaran idinkana waxaan ka codsanayaa sidii idinku yaqaanay dowlad jaceylka in dowladdiinu maamul goboleed inaad garab siisaan oo gacan siisaan annagana gacanna siisaan markaan wada shaqayno oo aan garbaha is- gacmaha isqabsanno dalkan waa toos waa hagaagayaan caalamkuna waa la aaminayaan waxna waa lagu darsanayaan maalgelinu waa imaanaysaa insha allah maxaa yeele meel nabad taallo yaa nolol taallaa waana brogra- barnaamijka dowladdeena wey in aan keeno nabad iyo nolol oo dalkaani aysan dhicin qof gaajo ugu dhinta ama cudur kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka hadlayay arrimaha abaaraha iyo weliba xaqiijinta ammaanka dalka
Somali waa mid waa uliyomayra watana weeyo meel bay ka wada weli waxaad la socotaan barnaamijka faaqidaada wararka wuxuu idinkaga imaanayaa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in dadka soomaaliyeed ay ka codsanayaan in ay akhriyaan dastuurka kumeel gaarka ee dalka kadibna ay usoo gudbiyaan wixii qaladaad ay ku jireen si ay dib u saxaan wasiirka dastuurka xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jabriil ayaa waxa uu la hadlay reediyo muqdisho arrimahan iyo arrimo kale oo dastuurka la xiriira ayuuna ka hadlay Ee, midda kale wixii aad aragtaan oo aad is leedihiin waxaasaa meesha ka maqan ama waxaas waa qaldan yihiinna inaad keentiin tan kale aan idin kale aan raba inaan idin sheego idin ballan qaado waxa waa dad badan dacaayaday idin sheegin dastuurkaa markaan soo dhammaystirnay waxaan u dirnay koobigiisa isagoo ingiriis ah aan waxaan u dir aan intu soomaali ka badan ingiriis u bedelnay waxaan u dirnay jaamacatul ashar jaamacadda ashar oo ah jaamacadaha ugu qa- qadiimsan adduunka diinta islaamkana eh, eh, eh, cilmigeeda baaristeeda lagu sameeyo aan u dirna waxaan dhahnay kusoo sameeya eh, audit ka soo faallooda ya Eh, eh, ka soo faallooda inuu shareecada islaamka inuu ku salaysan yahay in kaleeto maqaasiida shareecada islaamka inuu ku salaysan yahay in kaleeto Ha- ha- inuu ka hor imaanayo waa soo darseen bilay lagala maqnaayo waa noo soo jawaabeen waxay dhaheen wadamada muslimiinka aan aragna dastuurada u yaalaan dastuurka ugu dhow shareecada kan waa Mika- maxaa yeelay meesha meel wuxuu leeyahay wax kastoo dastuurkan ku jiro hadduu ka hor imaanayo maqaasiida shareecada sharci ma aha ya wuxuu kaloo leeyahay eh, so- diinta eh, wadanka soomaaliyeed waa islaam waxaa kaloo ku qoran diin aan islaan ahayn laguma faafin karo waddanka
Somali waa mid waa uliyomayra watana weeyo meel bay ka wada timi
barnaamijkan waa barnaamijka faaqidaada wararka saaka waxaa magaalada dhuusamareeb ee lagu tukanayaa salaad roobdoon ah taas oo alle ee, raxmadda looga baryayo Ee, waxaan ka wareysanay arrimahaasi oo magaalada dhuusamareebna ku sugan wariyaha warbaahinta qaranka maxamed deeq cabdi waxaana uu ka hadlayaa ee, salaadan roobdoonka cidda iskugu timid iyo weliba culammada iyo weliba hadallada ay ka jeedinayaan iyo shacabkii iskugu soo baxay macsan tahay runtii marka la eego xaaladda abaartu waa mid ka sii daraysa een saameyn xooganna ku yeelatay dad aada u fara badan oo ku sugan gobolka galgaduud een runtii salaad roob doon ah ayaa saakay la filayaa in laga tukado magaalada dhuusamareeb dadweyne aada u fara badan ayaana isugu soo bixi doona dhammaanna goobaha ganacsiga waxaa bulshada lagu wargeliyey in lasoo xiro isla markaana fagaarayaasha waaweyn ee salaadaasi lagu camirayo la isugu yimaado een muddo toddoba maalmood ah ayaa lasoo soomanay oo horey ayaa loo iclaamiyey in salaadani roobdoonta ah la tukado islamarkaana eebe raxmadiisa laga baryo maadaama dadku aada ay u dhibaataysan yihiin xoolihii intii badneed dadka ay ka dhinteen hadda cuduro meelaha qaar ay ka dilaaceen sida cudurka shuban biyoodka deegaano dad abaarta darteed ay ugu dhinteen ayaa jira runtii dadkuna mar waliba waa kuwo u baahan gurmad iyo gargaar mana bulshaduna waxa ay sheegeen amaba dadka ku hoolan arrimahaasi in aan lala kala gaarin xaaladuna ay tahay mid runtii aada uga sii daraysa
aad buu u baasiyay kaasi wuxuu ahaa maxamed deeqa cabdi wakiilka magaalada dhuusamareeb uga soo warbaa warbaahinta qaranka waxaana alla ka baryaynaa in uu dadka soomaaliyeed uu ka dulqaado abaaraha islamarkaana uu eh, keeno roob ay markaasi dadka kuti- ku diirsadaan weli barnaamijka faaqidaada wararka ayaad la socotaan qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isla soo gaaray xogayaha gaashaandhigga ee dalka mareykanka ayaa waxa uu tagay dalka jabuuti oo ku yaala saldhigga militari ee ugu weyn ee afrika ee mareykanka ay leeyihiin waxaana uu la kulmay madaxweynaha dalkaasi ismaaciil cumar gele waxay ka wada hadleen arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin eh, ammaanka iyo weliba horumarada eh, ka jira weliba ciidamada Eh, arrimahaas ayay isla meel dhigeen madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar gele iyo weliba xoogayaha gaashaandhigga ee dalka mareykanka dhinacii ciyaaraha haddaan u eegno eh, waxaa xal la ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalka premier leaga Eh, waxaana markaasi la ciyaaray eh, kulamo fara badan oo aada u xiiso badan Eh, waxaa stuudiyaha igula sugan cali axmed sheekh oo ilgaar ku hayay ciyaarahaasi xali dhacay bal cali bal tafaasiil dheeraad naga sii kulamadii xali dhacay iyo w- is- iyo sida maaragtay ee naadiyada ay isku dareen iyo goolashii eh, waxyaabaha lagu kala badiyey Ee, kulanka Premier League iyo horyaalada kaleba waxaa jirtay ciyaaro kale oo ka xiiso badan oo xalay la ciyaaray waana ciyaarta El Clasico oo ah ciyaarta labaad ee adduunka loogu daawasho badan yahay marka laga soo tago finaalka koobka adduunka waxaana wada ciyaara kooxaha Real Madrid iyo sidoo kale Barcelona oo ka wada dhisan Spain Ee, El Clasico xalay xiiso gooniha ayay lahayd oo sidoo la socota kooxda Real Madrid waxa ay saddex dhibcood oo nadiif ah ay ka horeysaa kooxda Barcelona oo kaalinta labaad ku jirta runtii ciyaartu waxay ku bilaabatay si aad u sareyso oo xamaasad sare leh waxaana aad u niyad fiicnaa kooxda Real Madrid maadaama ay joogto afardhamaadka ee koobka eh, qaaradda Yurub halka Barcelona horey loo soo dubtay oo kooxda Juventus ay mar hore ku soo barbaratay lagana soo reebay afardhamaadka oo sideeddhamaadka lagu soo reebay Eh, runtii ciyaarta nin kasta ama se tababaro kasta waxa uu ku soo geliyey ciyaartooydu markaas leeyahay waxa ay keeni karaan kuwa eh, eh, guusha oo ay u horseedi karaan Eh, ciyaartaasna waxay kusoo dhammaatay eh, laba gool iyo saddex gool oo ay ku adkaatay kooxda barcelona goolka waxaa ku horeeyey kooxda eh, real madrid ciyaaryaankooda kasamir ee qadka dhexe ka dheela ayaa goolka koowaad u dhaliyey balse waxaa ka berbereeyey oo hal iyo hal ka dhigay ciyaaryahanka eh, lionel messi oo ah ciyaaryahanka dunida ugu fiican marka laga soo tago cristiano ronaldo oo ay iska daba dhow yihiin Een, waxaana mar kale u suurto gashay in barcelona ay gool kale u celiso ee, kooxda ee, real madrid goolkaasna waxa ay ka hesay ee, ciyaaryahanka lagu magacaabo Rak- rakitic oo qadka dhexe uga dheela kooxda barcelona sidaasna waxay ku noqotay laba iyo hal oo ay ku hogaaminayso kooxda barcelona waxaa isla markii intaas ciyaartu marayso laga saaray ciyaaryahanka kabtanka u ah kooxda ee, real madrid ee sergio ramos waxaana la siiyey kaarka cas waana ciyaaryahanka ugu roosada badan ee el clasico ka ciyaaray ilaa iyo haatan wuxuuna ka roosa badan yahay ciyaaryahan kasta oo ka ciyaara ee, ee, amasta soo ciyaaray el clasico Ee, balse ma aysan u dhintin real madrid een, roosahaasi ay qaadatay waxaa u barbareeyay goolka james rodriguez oo dhanka weerarka ka ciyaara oo bedel kusoo galay balse dhammaadka ciyaarta laba daqiiqo oo lagu daray ayaa waxa ay goolka saddexaad heshay kooxda barcelona waxaana ka dhaliyay ciyaaryahankii lionel messi oo xalay laba gool ka dhaliyay kooxda barcelona sidaas ayayna barcelona guusha ku raacday hadda hogaanka waxa haya kooxda barcelona maadaama ay dhanka isku dhibcaha farqa yihiin real madrid iyo barcelona balse dhanka goolasha ayay kaga heysaa waxaad nala sii socotaa in real madrid uu kulan weli banaanka ugu maqan yahay kulan kale oo ka tirsan f a cupka ayaa xalay la ciyaaray kooxaha arsenal iyo manchester city eh, ayaa wada ciyaaray arsenal ayaana usoo gudubtay afardhamaadka oo chelsea ayay la ciyaari doontaa derby london ayuuna noqon doonaa waa mahadsan tahay aad buu umahadsan yahay cali axmed sheekh ayuu kaasi ahaa oo dhanka iyo ciyaarihii xali dhacay inuu dulmariyey
Soomaali waa mid waa weli omayrah matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timi ididay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa
guud ahaan intaas ayaanu kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaada wararka saaki barnaamijka waxaa idiin soo saaray islamarkana halkan idinkala socodsiinayay saaxiibka saaxiibada axmed cumar waxaa igala qayb galay saaxiibkii cali axmed sheekh Eh, intaan barnaamijka lamida ku kulmi doonno waxaan idinka ka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo dhanka farsamada waxaa inoo joogtay muddada nusu saaca barnaamijkan uu socday eh, walaashay leyle cabdiraxmaan waxaan ku soo gebagabeynaynaa eh, heestii waa su-aal daaweyneed dalkii iskale waxa oo ay ku luqeynayeen kooxda horseed sidaas iyo nabadgelyo
Thank you.